waaxda caafimaadka iyo faydhowrka degmada baydhabo ayaa deeqa qalab nadaafada ee kula wareegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka koonfur galbeed goobto qalabka laku wareejiyay iyo weliba gobro ku hayaya mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalo dowlada hoose ee degmada baydhabo qalabku iyo weliba lanka talagalay iyo isticmaalan dadka nadaafada ka shaqeeyaba daayir xasan macalin oo ee madaxa wooshka gobolka baaya ku hadalay walayaabo markaasiyo hadeersiyeena marka yacni agaasimaha waaxda fayadhowrka iyo caafimaadka dowladaha hoose ee degmada baydhabo ayaa ku wareejiyey marka insha allahu tacaalaa ee dadaalka kasii badiyi doona insha allahu tacaala maanta inkuhoyt wal hadeersinima eh yacni har iyo habeen wali diyaarinana insha allah wal allaal walaagii markaas yacni ee degmada tan yacni xaqin latay innii oo markaasun ku wareejin biidn illaah dhanka yacni wooshka ama dhanka faydhowrka iyo nadaafada deegaanka bilicdiisi korunkukat insha allah agaasimaha waaxda caafimaadka iyo faydhowrka degmada baydhabo maxamed cali aadam iyo weliba usan mahadnagay wasaaradda caafimaadka iyo sheegay in xiligii lambahanayee ka eediya marka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed walina dareensiina tiimsha wooshka inaynu mayleray shaqada unu hayna dabni garab surunglata yana dareensiin may kalena dareensiiyeen muhiimada dowladnimada lata yani in la wada shaqeeyo dowladnimada latana dareensiiyeen marka mayga eed farxadan lanin ahaa inaynu kula wareegnay qalabkan sida muhiimkan ah waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka dowladda hoose ee degmada baydhabo muhiiman ah shaqaaladii iyo hooliya wadaniya mayleray iyo dardargeliyada muhiiman ah marka farxad eed miinga niingata eedan in mahadsantinga lana een walina fadaana inay ku faa'iideysadaan shaqaalada oo ka shaqeeya hayta caafimaadka iyo iyo iyo nadaafada magaalada baydhabo ka shaqeeya hayta faa'iido miinga lata ma inka lata way waha wali ku badbaadiyaas ah inay cuduradu faafaw qaadan ku badbaadiyaas wali ku badbaadiyaas ah madii kiimika ama wal oo daawi wal la falgalaayeen ama raashin dhii iyo daawi dhii wal la falgalaayeen naftii galnyajo badbaayl raay badbaadisniin dhojo badbaadisniin oo kiyaalo oo faylaanka jar adag marka qalabkan qalab eednin dhiirigeliyo overall admaileray personal protective oo dhan ayaa yowma albuutshay wadada overallkii la jara face maskihii la jara oo kiyaalagii la jara qalab dhammaystiran ameelo ayaa ku kula wareegnay may kale la wareegnay maileray hand washing badan oo konton iyo dhowr ayaa kula wareegnay wali kula wareegnay kaloriinga kula wareegnay wali kula wareegnay qalab yaro oo dadka laka dhiirigeliyahayoon oo ka shaqeeyo caafimaadka shaqeeyo meel araa nadaafada ka shaqeeyo laka dhiirigeliyo idoo biika ka keedsadaan kula wareegnay baaldiye marka wal eed muhiiman ew wali lanaaha dowladin hoos wilisi imbaahanta wada shaqayntinga imbaahanta wala qabadowkinga imbaahanta marka yaadasinka dhiirigeliyaan ano oo meel araay eedanka mahadnagaana dadaaladan iyo iyo dhiirigelintan ni dhiirigeli maayarka magaalada baydhabo inti magaaladu nadiif la kuweel unun wali ballan qaadanaya ka dowlad hoose ahaan inaynu la tacaalna meel araay waxyaabihii bulshadan xaliiska eh oo ku kooyo meel araay amaba quseey meel araay deegaanka nadaafada deegaanka iyo iyo iyo bili soo celinta magaalada inaynu ka dadaalno ballantiya qaadan hoob ilaahay subxaana watacaala ogolaada ilaahayna oo kaalmay kore marka wali hata ka guda jirna geerka siisin aragahaytan shaqaalihiiyo han garabkaana surug haano kala shaqi ka jaraan sii booqdo doogno mara doogno waliba geeka qashin qaado laha ku bilaawah maalintii wali bilaawna qashinka laku qaaday guryaalka iyo geeka astayni bilaawsha wali ka shaqeeyaha baawurka jaray hata onodka ilaa iyo afarirdoodka ilaa guri saddexaad in qashimadii iyo jawaamadii lanqeybay tookadii horaha ku qaadan ka jaraan magaalada tiimkii shaqeeyaha migii geeyo surunyigoona baawurti rorohayana shaqo ka jaraan